shaqaaqadani waxa weeyaan gardarro dawladda dhexe xaggeeda ka timid waxaan aada uga xunnahay oo kale in ay u xoogsiibato dhibaato labada qowmiyadood ee walaalaha ee soomaalida iyo oromada ah shaqaaqadani hadda waxay ku fiday muxuu ahay deegaano badan oo oo dhulka soomaalida ah iyo magaalada dirdhabo oo shalayto dad soomaali ah iyo dad oromo ah walow soomaalida ay badnayd waxyeelada la gaadhsiiyey gurye la gubay iyo iyo gaadiid la gubay iyo hantiyo iyo dad dhibaata soo gaadhay aad baan uga xunnahay waxaan ugu baaqaynaa labada qowmiyadood ee soomaalida iyo oromada waa dad walaala ah waa dad lasoo wada gumaystay waa dad etoobiya soo wada dhiftay dad iskaashan jiray weeye in muxuu ahaaye khilaafaadka maamulka adis ababa uu sameeyo inaan muxuu ahaaye iyaga laysu qabanin dad badan oo wada dhashay baan nahay ummad ku shitig oo walaalo oo muslin oo iswada dhashay baan nahay marka dhulka soomaaliya o dhan bay ku firirsan yihiin dadka soomaaliya si sharaf leh inay ula dhaqmaan oo muxuu ahaayey walaalnimo iyo islaamnimo iyo isqadarin iyo kalgacal ku jiro ruux marti oo gurigaaga jooga inay ceeb tahay dadka horumadana saasaan u sheegaynaa innagaa ishuran innagaa derisa innagaa wada nool innagaa dhibkiina soo wada gaadhay marka baaqaasaan qoladaan u diraynaa laakiin shaqaaqadan ay xukuumadda dhexe abuurtay waa waa waa faragelin dheeri ku ah dadka soomaalida ah iyagaa maamulkooda inay saxdaan hadduu ka khaldamo haddii la toosin sida ay ku qorteen xeerarkooda laakiin xeerka markuu soomaalida joogo waana la jiifiyaan banaantii aan maalinka dhawad sheegayay waxaan ka dhicin aagaga kalaa ka dhacay mana aanaan filaynin marxaladan inay sidaas oo kale iman karto waa gartay marka soomaalida qudheeda markaada fiiriso degaankii beleleqa ka dhacday hanti baa la boobay sidoo kale qaar baa la burburiyey sidee arrintaa ayadana u aragtaa in soomaalidii qudheeda iyadu ay isdhibaataynayso aad bay u khaldantahy soomaalida dhexdeeda maxaan umalayn dhibaato ma soo gaadhin laakiin dadyowga kale ee aan af soomaaliga ku hadlin baa la dhibaateeyey baa soo gaadhay arrintaasi khalad weeye meelo kaniisadaha la gubaha la yidhi waa khalad meelaha wax lagu caabudo dunida oo dhan xeerka caalamiga dad xadaarad leh oo diin leh oo islaama baan nahay diinta islaamka iyo dhaqanka soomaalida oo martida iyo meelaha wax lagu caabudo kulli waa ixtiraamaan sidaan u jecel lahay meelahan wax ku caabudno iyo iyo iyo masaajidadana in la ixtiraamo marka ceeb weeye gadood shacbi oon control layn baa dhacay arrintaa shacbiga soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa inay muxuu ahaayey gobonnimo iyo sharaf muujiyaan dad maataa oo oo muxuu ahaayey marti kuwa oo dalkaagi jooga inaad u gacan qaado ceeb ka weyn dhaqanka soomaalida ma jirto marka arrintaa laga digtaanoodo inay koobnaatay oo laga hortagayna aad baan u taageersannahay sidoo kale dad soomaali ah baa iyaga saas oo kale lagu hadaday oo wax loogu geystay magaalada dirdhabo iyo deegaano kale oo dhulka oromada ah arrintaasi ceeb bay labada ummadood ku tahay saxna ma ah haddii marka hirmooge dhibaatadan ay sii socoto oo aan si deg dega loo qaboojin xaggee bay lagu halageli kartaa baad isleedahay labada qowmiyadooda geeska africa isugu xiga ee deriska ah ee ugu badan oo soomaalida oo ilaa soddon milyana iyo oromada oo afartan milyana iyo ma yani yay yay taabanaysaa dhibaatada jigjiye ka dhacda hargeysa iyo garowe iyo muqdisho iyo kismaayo iyo gaariso iyo jabuuti isku siday u taabanaysaa marka in si ballaaran loo fakero weeye xalka muxuu ahay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya shacbiga soomaaliyeed iyo iyo dowladda etoobiya ee muddada dheer soo soo taxnaa jabhadaha u halgamo oo aan ururkan aan u hadlayo yaa u halgamayey iyaga inay u doodaan oo dadka soomaaliyeed qadiyadooda soo dhiciyaan ba laga sugay shacbiga soomaaliyeed inu inuu inuu daba istaago wadahadal iyo nabadgelyan ogol lahay qori iyo iyo aaminsiin ma ogolin maamulkooda waxaa saxan kara dadka soomaalida ah sidoo kale waxaa jira shirar mashbuuh ah oo lagu muxuu ahayey gacan kurudis oo ka ka socda meesha la yidhaahdo dirdhabo oo lagu tuhamayay inay xoogag aan soomaali ahayn oo kale ka dambeeyaan waxaasi kala qaybinta shacbiga soomaliya weliba si qabiila waxaa lagu leeyahay qabiil hebel yaa ka jooga qabiil hebel yaa u imanaya qabiil hebel inoo doona nooc dadka soomaaliyeed hab fikirka dadka soomaaliyeed dib u celinaysa marka waxaan dareemaynaa faragelino dheeriya inay jiraan waa gartay dhinacaaga waxaad ka warantaa ma waxaa jira kulan dhex maray jabhadda o n l f iyo cabdi maxamed cumar maya weli wax kulan ahoo dhex maray ma jiro waxaan qabnaa annagu dhibaatada dadka soomaaliyeed shirweynaan ku baaqnay in shirweyne la qabto inay midoobaan inay aayahooda iyagu ka taliyaan inay si wada jira oo la dhiilgareeyaan dowladda etoobiya inay ururka oonlaf ku daba saftaan in muxuu ahaay shirweyne qaran la qabto inay waxay bedelayaan iyo waxa waxa la toosinaya uu u yaallo soomaali oo guriga soomaaliyeed ku saabsan yahay inay gurigooda iyagu ka taliyaan federaal cid loogu yeedho iyo ummado kale inayna boosago banaanayn cidda ugu baaqaysa umuuraha soomaalida in meel kale lagu lagu soo kariyo waa dhaqankii t belafta iyo ururkan ibardef liada etoobiya maamulo uu toddoba iyo labaatan sano dadka soomaaliyed ku hagardaameynayay wax la aqbali kara maaha waa wixii dagaalku ka dhacay waa dhaqankii migiste waa dhaqankii xayle salaase kula aqbali maaha dadka soomaaliyeedna way ka gudbeen hermoge haddii aanay hore u dhicin kulan dhex maray cabdi maxamed cumar madaxweynihii maamulka ismaamulka soomaalida etoobiya iyo jabhadda o n l f qorshaha ma idinku jirtaa inaad kulantaan oo wada fadhiisataan oo ad wax isla meel dhigtaan annaga wadahadalkana wuu furan yahay dowladda etoobiya iyo dhinacyada walow aan qabno dhulka soomaalida iyo iyo maamulada ka jira annaga cid noo dhexaynaysa ma jiro kulankii ugu dambeeyey aan galla bishii january buu ahaa oo ay kamid ahaayeen waftigii dowladda etoobiya aadna laysuma afgaranin annagu wadahadal in lagu xaliyo khilaafaadka dadka soomaalida dhexdiisa iyo khilaa muxuu ahaayey gumaysiga aan dareemayno etoobiya inaan wadahadal nabadeed ku xalino oo qadiyadda dadka soomaaliyeed afti bay doonayaan ayakatalin bay doonayaan inay iyagu ismaamuleen bay doonayaan guryahooda sayid ka noqdaan bay doonayaan xorriyad bay doonayaan go-aankooda siyaasiga inay doontaan bay inay iyagu go-aansadaan bay doonayaan marka soomaalida dhexdeeda inay si furan u wada hadasho dowladda etoobiyana dadka soomaaliyeed inay wada hadal dimuqraadi ah oo nabad iyo iyo iyo xal siyaasi oo waara oo geeska africa anfaca inay usoo diyaargarowdaan
maxaa marka diidaaya in aad ishor fadhiisataan adinka iyo cabdi maxamed weli wax diidaya ma jiro waan ishor fadhiisan karaa ma aanaan diidin hadda ka horna nooma dhex marin wax hadda naga dhex wadana ma jiro muxuu ahaayey waan waan gooni ah laakiin annaga ciddana gumaysta cabdi maxamed cumar maaha etoobiya weeye cidda dadka iyaga gumaaday dib u celisay geela layn jirtay ee diyaaradaha kulaysay menelkh lahayd ee xaylesilaaso lahayd ee migista lahayd ee meles lahayd ee kan hadda jooga leh waa tariska etoobiya marka mas'aladu meeshay taallo waxaa weeye haysashada etoobiya iyo dadkan abasinia kuraasteeda mar walba fadhiista ee dadka soomaalida kusoo duula marka dhibaatadu halka soomaali iyo etoobiya dhex taalla ee soomaali soomaali ma dhex taallo